madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada jabuuti madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo xalay fiidnimadii soo gaadhay magaalada jabuuti isagoo ka soo laabtay safar uu ku tegay dalka burundi madaxweynaha jabuuti iyo madaxweynaha soomaaliya ayaa kulankooda xoogga saaray arrimaha amniga iyo gaashaandhigga kusimaha wasiirka jabuuti ee arrimaha dibadda ahna wasiirka jabuuti ee garsoorka muumin axmed sheekh ayaa goobta madaxtooyada jabuuti kula hadlay saxaafadda ilaaqaadka jabuuti iyo soomaaliya weligiiba heer saru ahaa halkii unbuu iminkana joogaa madaxweynaha soomaaliya shalay fiidni buu yimiday wuxuuna u yimiday wadatashi iyo is-arag uu madaxweynaha la kulmo waa iska caadi oo waa badiyaa soomaaliya iyo jabuuti way wada tashadaan kol ay jabuuti noqoto iyo kol ay shirarkan dibadaha laysku arka noqdo waa laba wadan oo walaalaas aad ogtihiinba marka wadatashigun waa joogto weeye waxyaabaa laysla soo qaadayambade maxaa laga wada hadlay waxaa laga wada hadlay waxay u badnayd ilaaqaadka labada wadan sidii loo soo xoojin lahaa iyo nabadaynta soomaaliya si loo sii adkeyn lahaa kadib labada wasiir gaashaandhig ee soomaaliya iyo jabuuti ayaa si wada jira iyaguna ula hadlay saxaafadda iyadoo hadalka ku horreeyey wasiirka gaashaandhigga jabuuti cali xasan bahdoon marxaladii amisom nabadda soomaaliya iyo arrimo guud oo badan marka qaybtan gaashaandhiggu kusaabsan waxaa u badan qaybtii amisom in la tashado wixii ugu biiranayo
wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya xasan maxamed cali amar dambe oo aan weydiiyey waxyaabaha laysla soo qaaday ayaa sidan iigu jawaabay dalka jabuuti waa dal walaala aanu nahay labada madaxweyne waa hiil walaal waa laba dal ma aha waa hal dal oo runtii waxaan dhihi kara oo soomaali ayadana waxay daba socotaa arrimaha amniga iyo gaar ahaan amsom sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah ee hadda ay ka wada hadlayaan waxaa ka mid tahay iskaashiga labada dal sidoo kale iyo qaabkii maadaama ay ka mid yihiin dalka walaalahana ee jabuuti ee dalalka sidoo kale ka jooga ciidamada amsom ee dalkeenna soomaaliya sidii iyada sidoo kale isaga kaashan lahaa arrimaha amniga iyo la dagaalanka ee argagixisada wasiirka soomaaliya ee gaashaandhigga oo wax laga weydiiyey safarka ay kaga soo laabteen dalka burundi iyo arrimaha bixitaanka amisom ayaa sidan ku jawaabay waxaan ka nimaannay dalka burundi oo runtii ka mid ah waddamada ee ka jooga ciidamadooda ee dalkeenna soomaaliya ee amsom ee t c c da waxyaabaha muhiimka ahaa aan ka wada hadalnay waxay ahayd arrimaha amniga iyo iskaashiga labada dal iyo la dagaalanka runtii ururka haljirka al-shabaab istaraatiijiyad ahaan iyo qaab ahaan waxyaabahaan ka wada hadlaynay oon dalkaasaan u tagnay waxay ahayd in la xoojiyo la dagaalankaas ee ururka dhibaatada ba'an ku haay runtii geyiga afrika gaar ahaan dalkeenna soomaaliya waxaa ku cad qorshaha kala guurka transition planka siyaabihii ee amsom ay u bixi lahayd ee qaabka ay ugu bixi lahayd meelaha amsomta ay banaysana waxaa loo diyaarinaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inay la wareegaan amnigooda insha allahu tacaala sidii ay ku qoran
markii kulanka madaxweynayaasha jibuuti iyo soomaaliya brotokoolkiisuu soo dhammaaday waxaa qolka qaabilaadda madaxtooyada dhammaan laga soo saaray wasiiradii iyo la taliyayaashii ka qayb galay kulankaasi iyadoo muddo laba saacadood ku dhow ay yeesheen kulan foolkafoola oo goonni labadooduna isku yihiin uu dhex maray madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyadoo daco xogogaali ay xaqiijiyeen in laysla soo qaaday xiisadda hadda ka dhex oogan dowladaha soomaaliya iyo kenya hase yeeshee labada dhinac jibuuti iyo soomaaliya ay aad iyo aad uga gaabsadeen inay carabka ku dhuftaan arrintaasi waxaana daliil cad u ah v o a oo xiisadda soomaaliya iyo kenya ee xagga soodinta labada dal ee muranka xuduudda wax ka weydiisay in laysla soo qaaday wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayaa sidan u dhacay ugu dambayn sacaadatlwasiir adigoo naga raalliya madaxweyne ismaaciil cumar geelle waa odayaasha degmadan inta badanna nabadaraadinta iyo waxyaaba xoog uga shaqeeya waa loogiyey kaalinta arrimaha soomaalida ka qaad kenya ma laysla soo qaaday waa mahadsantaaad waa mahadsantaha
waxaa madaxweynaha soomaaliya ku wehelinayay safarka jabuuti wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xasan maxamed cali amar dambe taliyaha xoogga dalka soomaaliya daahir aadan cilmi indhaqarshe la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya cabdi siciid rabadaan muuse v o a jibuuti